bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waraadiya dalsan waxaad kusoo dhawaataan wararka duhur qodobada ugu door karoonna waxaa ka mid ah
sarkaal ka tirsan ciima- ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya oo maanta muqdisho lagu dilay
faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya shil khasaare dhimashadii dhaawac geystay oo ka dhacay duleedka mandheera
maamulka jubbaland oo ku dhawaaqay in dowladda federaalk soomaaliya kala shaqaynayaan la dagaalanka al-shabaab
puntland oo soo bandhigtay dagaalamayaal ajaaniba oo ka tirsan kooxda daacish
ciidanka danab iyo maleeshiyaad deegaanka oo ka howl howlo xoogan ka wada deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
ciidamada booliska magaalada cabudwaaq oo wada baaritaano ay ku baadigoobayaan nin rasaas ku dilay dad ku sugnaa xalfadda aroos
maamulka jubbaland oo mar kale caddeeyey mowqifkooda ku aadan golaha wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre
wararka dibadda aad ku maqli doontaan warkeena waxaa ka mid ah
madaxweynaha maraykanka oo war ka soo saaray dhallinyaro muslin ah oo si fool xun loo dilay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad markaasi dhegeysateen qodobadii ugu door korona warkan waxaa markaasi idiin soo jeedinaya anigoo ah cali aadan axmed iyo ilahaan markaasi markaana kusoo dhawaada iyagii oo faahfaahsan
sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ayaa maanta muqdisho lagu dilay sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo mahad nuure
rag hubaysanna ayaa maanta waxay agagaarka iskoyska saybiyaana ee magaalada muqdisho ay ku dileen allaha u naxariistay sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya si gaara hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sarkaalkaas ayaa lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi saney waxaana la sheegay inuu xilliga la dilayay uu watay gaari nooca raaxada islamarkaana uu adeeg ka iibsanaya suuqa saybiyaana ee degmada hodan ee gobolka banaadir goobjoogayaal ayaa dalsan u sheegeen ragga ka dambeeya dilka sarkaalkaasi goobta ka baxsadeen iyagoo horey usii qaatay agab ka mid a qaarkii ee u saarnaa gaariga marxuumka dhintay ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ee gobolka banaadir ayaa tega goobta uu dilka ka dhacay iyagoona halkaasi ka sameeya howlgallo baaritaana walow ilaa iyo hadda aysan jirin dad loo soo qabta howlgalkaasi magaalada muqdisho caasimada dalka marar badan waxaa ka dhaca dilalka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya saraakiil ciidan iyo askar iyo dad shacaba kuwaas oo mas-uuliyadooda inta badanba ay sheegtaan ururka al-shabaab
mahadsanid mahad nuure faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya shil khasaare dhimashadii dhaawac geystay oo ka dhacay duleedka mandheera warkaasina waxaa inoo faahfaahinayaa sane salebaan alcadaale horar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil khasaare badan dheliyey oo ka dhacay duleedka mandheera waxaana la helayaa warar kala duwan oo ku aadan shilkaasi wararka aynu halkaasi ka helayno ayaa sheegaya in dad doonayay inay ka qayb galaan doorashada dalkaasi ka socota ay shil galeen kadib markii uu rugmaday gaari ay la socdeen hararku waxa ay tilmaamayaan in khasaaro badan uu ka dhashay shilkaasi gaari waxaana uu ku nafwaayay inta la xaqiijiyey saddex ruux oo ka mid ah rakaabka gaariga la socday iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan goobta uu shilku ka dhacay oo ah duleedka mandheera ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen booliska iyo kooxaha gurmadka ah waxaana goobta laga soo qaaday dadkii dhaawacmay shilka ayaa yimid ka gadaal markii wadaha gaariga uu xakameyn kari waayey gaariga sidaasi daraaddeedna uu gaarigu u rogmaday dad dalka kenya ayaa haatan gelaya doorasho waxaana dadka intooda badan ay u diyaargaroobayaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen codeynta doorashada madaxweynaha oo ay u taagan yihiin musharaxiin saameyn ku leh gudaha dalka kenya
puntland oo puntland ayaa soo bandhigtay dagaalamayaal ajaanib ah oo ka tirsan daacish cabdinaasir cadaale ayaa faahfaahinta warkan eegaya dowlad goboleedka puntland ayaa waxa ay soo bandhigtay dagaalamayaal la sheegay inay ka tirsan yihiin daacish kuwaasi oo horey ciidanka ammaanku ay gacanta ugu soo dhigeen dagaalamayaashan oo gaaraya tiradooda ilaa iyo toddoba ruux ayaa waxa ay yihiin kuwa ajaanib ah waxaana horey loo sheegay waxaana puntland ay sheegtay inay soo qabteen ciidanka b s f ta ee maamulkaasi iyo sidoo kale kuwa booliska oo iskaashanaya xubnahan oo lasoo qabtay ayaa waxa ay gaarayaan toddoba ruux waxaana ay kasoo jeedaan dalka etoobiya waxaana sidoo kale ay u dhasheen qowmiyadda oramada ee dalka etoobiya xubnahana ayaa waxaa gacanta lagu soo dhigay xili ay kusii jeedeen buuraleyda galgala halkaasi oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha daacisha iyadoo ciidanka b s f ta ee maamulka puntland ay haatan gacanta ku hayaan toddobadan ruux waxaana sidoo kale laamaha ammaanku inta ay ku dareen in lasoo qabtay shakhsiyaadkan horaantii bishii juun een dhaaftay xili ay kusii jeedeen buuraleyda galgala ee gobolka bari xubnahan lasoo qabtay oo ah toddoba ruuxa ayaa u dhashay etoobiya waxaana la sheegay in haatan maxkamadda lasoo taagi doono qaar ka mid a xubnahani oo la hadlay ayaa sheegay in markii hore si khiyaanaysan loogu soo daray daacisha ayagoo doonayay in ay u gudbaan wadamada deriska ah
sanid cabdinaasir cadaala madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sheekh aadan ayaa sheegay in markaasi la qaadayo howlgal ururka al-shabaab looga saarayo deegaano ay weli ku harsan yihiin jubbaland sidoo kale waxauu hadalkiisa intaasi ku daray in dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada jubbaland ay si wadajir ah isaga shaqeynayaan howlgallo mideysan ee al-shabaab lagaga saarayo deegaanada ay weli kaga harsan yihiin si culeyska loogu dulqaado shacabka dhammaan saraakiisha ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah ururka al-shabaab
waxaa la yidhi gacan laabnaabaa dadku jajicisanba waxay yidhahdeen shaydaanka la hadlafto marka sida gacanta u laabneeda wuxuu yidhi aniga hori baan gu hayay marka anaga jubbaland hori baan hadee dagaalka ugu jirnayo habeen iyo maalin dhimashada iyo dhaawaca waa nagu socdaan waana haddii aan rabna marka cid naga gacsiiso dowladda federaalka iyo admas iyo maandeedkeeda shaqo qabtaan horumar baan sii gaari doonaa laakiin waa midaan muddo dheerna ku jirnay waajibaadkayga koowaad iyo mudnaantiia koob iyo laba iyo saddexna noo ah inaan maaragtay deegaanada maqanna xoreeyo ummaddaanna ay hesho nabad ay ku wada noolaato si horumarkeeda iyo wanaaggeeda loo gaaro laga helay laakiin dhammaan deegaanada kale jubbaland oo goboladaas geda iyo qeyb ka mid ah jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo kulli abaar unbaa ka jirto waana lala tacaalaa dhimashada dadka waa bilaabatay barakacyaasha waa fara badan yihiin ergeyga hadda loo xilsaaray arrimaha abaaraha ee mudane cabdixaan cabdishukuur minuna soo booqdaan rajaynaynaa marka arrintaas waa laga tacaalayaa ilaahay ha inaga saaro in la isgargaaro oo aan la tilmaamin oo maanta qofkii koob biyo haysto uu garto walaalkii oo oomano koob biyo aan haysanin inuu jiraan loo baahan yahay oo uu yidhaahdo koobka hambe inna ka cabinna walaalka u gudbi marka taas ayaana looga gudbi karaa ilaahay raxmadiisana way furan tahay allaun baa umada deeqa laakiin inta awoodda yada ah waa dadaalaynaa inaan hadii dadaalana waa rabnaa abaartana way way jirtaa ugu dambeyn horta walaalow dalkaanu waa soo joognay inta badan soomaaliya markii caalamkii nala tacaalayay iyo ummadda soomaaliyeed oo liifka ay fikiraan waxaa lagu xantaa soomaaliya waxay iska raaclaa waa hogaan xumo in madaxda maanta ilaahay uu maaragtay xilka siiyey oo aniga baan ka mid ahay
ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan guutada shanaad ee qeybta labaatan iyo toddobaad ciidanka danab iyo maleeshiyaadka deegaanka oo howlgallo xoogan ka wada deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ayaa maanta al-shabaab waxa ay kala wareegeen deegaano hoostaga degmooyinka maxaas iyo matabaan ee gobolka hiiraan howlgalkan ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan waxaana lagula wareegay deegaanada coomaad bacda laas laan saban iyo bukure iyo deegaan kale halkaas oo shalay diyaaradaha itoobiya ay duqeymo ka geysteen sidoo kale sidoo kale saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkan ay ugu jawaabeen kadib markii saacadihii lasoo dhaafay ay al-shabaab gubeen deegaano badan islamarkaana qaraxyo ku xireen ceelasha dadka iyo xoolaha ka biyo caba ka- ceelasha dadka ay ka biyo cabi jireen muddo bilo ah ayaa ciidamada dowladda soomaaliya oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan waxa ay howlgallo ka wadaan deegaan deegaano hoostaga degmooyinka maxaas iyo matabaan si deegaanadaasi uga saaraan al-shabaab
halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan waa raadia dalsan muqdisho soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa sheegay inuu ka careysan yahay dilka afar nin oo muslin ahaa oo lagu dilay gobolka new mexico ee dalka mareykanka booliiska ayaa markaasi baaraya dilka in la- in lala xiriirinayo inuu ahaa weerar loo geystay dadkaasi biden ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay inuu aada ugu murugooday dilkan ka dhacay magaalada new mexico ee waxa uuna sheegay in maamulkiisa uu si adag u garab taagan yahay shacabka muslimiinta ah ee ku nool mareykanka booliska ayaa sheegay in qofka lagu booliska ayaa sheegay in qofka lagu dilay halkaasi jimcihii halka laba qof oo kalena la dilay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay afarta qof ee muslimiinta ah ayaa ka soo jeeda koonfurta asia waxaana lagu dilay weerar gaadmo ah afhayeen u hadlay muslimiinta gobolka new mexico ayaa sheegay in dilkani argagax geliyey bulshada markaasi laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka new mexico
warka duhur aad kala socoteen radio dalsan dhegeystayaal waa inaga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel